qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
asalaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadaan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isnay ee magaalada jowhar
qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli qofba waa i hiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaan ku warramay weli
waa isniin taariikhdu waxay ku beegantahay saddex labaatanka bisha lixaad ee juun sanadka labada kun shan iyo labaatanka barnaamijka waayaha nolosha maanta oo kale hadahan oo kale ayaa toddobaad walba aad ka dhageysataan idaacadda snai ee magaalada jowhar waxaan ku marti qaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah daahir cismaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle daahir waxa uu ka warbixin doonaa waayihiisa nololeed xusuustiisa caruurnimo iyo heerarkiisa waxbarasho daahir marka hore kusoo dhawow barnaamijka waayaha nolosha idaacadda snai marka xigtana waa kuma daahir xaguu ku dhashay xaguuse uu ku barbaaray
bismillaah magacaygu waa daahir cusmaan xasan nuur waxaan ahay saddex iyo labaatan sano jir ku dhashay jowhar kuna soo barbaaray heerkayga waxbarashona kasoo bilaabay dugsiga hoose ee iskuulka qur-aanka sanadkaa dhasha waa labada kun iyo labadii waxaan dugsi qur-aan ka baxay jowhar waxaan iskuulku biiray labada kun iyo labaiyo tobankii iskuulka halkaanaan ka dhameeyey ilaa iyo heer jaamacadeda halkaana ka wadaa magaalada jowhara kusoo barbaaray intaana kusoo koray dugsi qur-aanka markaa bilaabay waa yaraa adeega afar jir ilaa iyo shan jira ahaa anoo yaraa leegeeyey waa kusoo barbaaray ilaa iyo qaangaarnimo bilaawgeygii adi labada kun iyo labaiyo tobankii heerka iskuulka markaa u gudbahay aan ka baxay walaahi arday badan oo asxaab nahay oo reer jowhar weli aan wada nahay oo aqaano oo iskuul dugsiga iskala baxnay baa buuxa macalinkeena baa jooga caafimaad iyo cimri baa allaha siiyo dhalinyarta intoodii badanna waaba waa kala daneysteen qaar oo iska haajireen oo hadba meesha nolol ka jirtay aadeen inta qaarkoodna way joogaan qaar oo xoogaa aan aqaan weli way joogaan waa gartay kuma ahaa macalinka dugsiga ee idin dhigi jira idiin soo qoraan maray macalin aadan ha lahaa ka waran maalinta khamiista markay tahay oo maxaa dareemi jirteen oo dugsiga lagu saxaayo waa maalin aada u weyna noo ahayd haba u badnaatay xilligaas marka waxaana la fasaxi jiray saacaddu markay ahayd adiga ilaa iyo lix saacaan la fasaxi jiray lix saa wixii ka dambeeya faraxad baan dareemi jirnay oo damaashaad iyo wax ku raadsan jirnay ilaa iyo jimcihii waxaa murugno ahaan jirtay marka habeenka sabtiga ee tahay oo laleeyahay beri dugsigii baa jira cashirkii iyo wixii baa layska rabaa markaas baa xoogaa murug ku seexan jirnay oo ilaan cashiradii iyo wixii dibna laga sugaayo iyo qur-aankii iyo howlihii daraasadda noo bilaabanaysay marka lagama sheekeyn karo carruurnimadii waxyaalaha lasoo maray wax aad oo maxaa la muhiim uhay ahayd waayahay maxay tahay farqiga udhexeeya is leedahay xiliyadii hore dugsiyada qur-aanka kariimka iyo xilligan anaga caruurnimadeeni waxaan soo marnay markii macalinka dugsiga na soo garaaco amana tumo amana calaanto iyadoo ulal badan nagu yaalaan dhaawacyo naga muuqda haddana waalidka markaan baarajilic ka raadin ayna dhahaan war waxbaa ku baranaysayo soco aanan loo jixinjixin hadda waxaa arkaysaa cunug yaroo mobel isticmaalaya dugsiga aadaynin mobel guriga loogu dhiibaayo meelaha wareegaya ciyaalkii tuuriyo iyo waxbaranayo meelaha banooni isaga ciyaaraya anaga waqtigeeni waxaa goobjoog ku aheen marka khamiisi jimcana lasoo fasaxo macalinku markuu meel kamida magaalada naga arko anagoo wareegeyna in maalinka sabdida intay isxaadirin naleeyahay meesha maxaa wareegeysa maxaa ka qabanaysa maxaa kubad u ciyaaraysa in lagu canaanto marka anagana alxamdu shukru xilligaas waxbaa ku faa-idnayo haddii aanan canaano lahayn waxba ma faa-idi lahayn maanta waxa heerka dugsiga aan ka gaaray qur-aanka aniga laa iyo saddex maraa nakhtiimiye si fiicanaan u bartay marka maanta waxbarashada heerka qur-aanka maanta jirta iyo heerka hore aaday u kala duwan tahay sidoo ahaa xiriirka adiga iyo sidoo kale waalidiintaada idinka dhexey yaraantaada maasha allah aada u wanaagsanaa inkastoo xiliga caruurnimada la yidhaaho qaar ubad lagu koriyo asxaab waalidka loo aan canaananinba oo la taabanoo suuro la yidhaaho loo sameeyo inkastoo xiligaas aysan jirinba oo waalidka xoogaa iska kullaayeen haddana waalidku mar walba saaxiibaa la ahayn waxyaalaha xunxunna nooma ogoleen oo waana laga canaanan jiray waxyaalaha qaaroo jajaleeca naga dhigaayo beri inaan wax qabsanane noo suuragelinaynin waana laga ilaaliyey marka waalidka mar walba saaxiib waa la ahayn waxaa kusoo gudubtay marxaladda dugsiga qur-aanka kariimka waxaa u gudubtay iskuulka bal nooga warbi wallaahi iyadana iskuulka markaan u gudbeynay waxbarashada waxaan kasoo bilaabay dugsi hoose galaaska saddexaad aan ka bilaabay iskuulkan farjano imaam shaafici wallaahi iyadana marxalad aan laga sheekey karin ahayd maadaama markaas aan baranayay sida af soomaaliga loo qoro yacni heerka hoose ee waxbarashada aan soo bilaabayay farxad weynayay ahayd oo fursad labaado oo aan ku baranayo cilmiga nolosha waxa ay tahay iyo habqoraalka iyo fahamka iyo cilmiga intiisa dambe wixii aan ka baran lahaa bilowgeediiba ahayd marka aadaan ugu faraxsanaa inaan iskuulka markaas bilaabo oo heer waxbarasho aan sii kordhisto cilmi ilaa iyo ilaa iyo dugsi dhexe u gudbaay ilaa iyo dugsi sare hamigeygu marba wuu sii siyaadaya maadaama marba tilaab tilaab aad qaadaysid oo heer iskuul heer maxaa laa dugsi aad soo dhaaftay heer dugsi dhexe iskuul aad soo gartay oo dugsi hoose iskuul aad soo martay dugsi dhexa usii gudbaysay dugsi sare aa u gudbaysay ilaa heer jaamacado maanta aad taaganay inta waxay ahayd rajo oo mar walba aan naabilayo in mar uun haddana hadafkeeda aan sii gaaro walahi iskuulka waxaa qalinjibiyay laba kun toban iyo sagaalkii laba kun toban iyo sagaalkii aa dhameeyey iskuulka imaam shaafici aa dhameeyey xilligaasaa waxbarashada waxaa galnay imtixaankii oo shahaadiga xilligii goodax bare oo markaas adkeed xitaa imtixaanka in xoogaha faham fiican laga haysto sababto a caqabadaa jirtay xilligaas oo imtixaanaadka intii baraha bulshada soo galay layidhi dibaana lagu celinaa iyadoo ramadaan tahay anagoo afar biri camalaan galnay dibna lagu soo celiyey haddana ilaah waan ugu mahadiyo waa ku guuleysanay waa kusoo baasnay maantana heerkii waxbarasho jaamacadeedaan hadda maraya waxaan bartaa kuliyadda public health kuliyaddan inaad barato maxaa maxaa ku dooratay
kuliyaddan wax badan aan ku doortay horta aniga markaa iskuulka dhameeyey sagaal iyo tobankii waxaan bilaabay inaan fursado kala raadiyo oo yani xagga nolosha ah waa inaan baxay oo safar aaday dibadda ilaa iyo iskuday badan aan sameeyo si nolol noloshaan ka duwan aan usii raadiyo haddana way ii suurageli weysay oo waxay ilaahay calfay inaan soo laabto markaan soo laabtayba waxay igu sii dhalatay inaan waxbarashadeydii sii aanbaqaado saas laajligeed waxaan fiiriyay duruufaha magaalada ka jira iyo deegaanka aan ku xeeranahay oo deegaan cara madow ah oo xilli roobaadka iyo xiliyada fatahaadaha webiyada ay dhacaan cuduro badan dilaacaan dadku wacyigelin bulsho badan aysan haysanin xaalado badanna ay ku gadaaman yihiin saas laajligeed waxaan doortay bulshadaas si aan biri ugu shaqeeyo waxyaalaha ay u baahan yihiin inay ka mid tahay public health maadadana ay tahayba inay dadka ka wacyigeliso xaaladaha dhabta ee nolosha sida yacni wacyigelintii cudurada wacyigelintii talabixinta iyo tusaaleynta waxyaalaha xun dhoorista deegaanka yacni waxyaalo badan oo xagga beeska bulshada u ah yacni inay faa-iido badan uga leedahay bulshada anaa u arko aan markaa isdhahay u baro maadadaas saasa igu dhiirigelisa ilaa hadda waa dhigataa dabcan smasirkee mare
hadda waxaa marayaa semesterkii oo lixaad yacni hadda waxay waxbarasheedka waxbaa laga bedelay daraasadii dowladda dhexe waxbay ka bedeshay oo jaamacadihii markii hore saddex afar sane iska ahaayeen maanta shan sane shan sanaa laga dhigay xilli waxbarasheedkiigii laba kun labaatan iyo saddexdii aan bilaabay iyadoo la dhaqangeliyey shanta sane ee waxbarashada marka hadda laba sanaa dhigtay saasna waxay ii naqonaysaa in semesterkii toban laga dhigay meesha uu sideed ka ahaa maadaama toban semester laga dhiganayo shan sano oo noqonayo heer waxbarasheedka ani marka hadda waxaa maraya laba sano waxaa ii dhiman saddex sano hadduu ilaa yidhaah
yaraantaada rajo ma jirtaa naawilaysay mustaqbalka ama ree aa lahayd ma jirtaa ha maasha allah way jirtay dhalinyarnimadeeni waxaa ku haminaynay inkastoo aqligu iska caruur ahaa haddana hamigeena wuxuu ahaa qof oo maxaa lalahaa milyaneera oo hanti haysta oo adduunyada maxaa lalahaa wax badan ka qabsada oo magac kuleh inaan ka naqano haddana maanta markaan soo barbaarnana waxaa ogaana nolosha dhabtaa inay tahay in maxaa la dhahaa duruufo kasta loo maro si maanta beri aad wax u tari lahayd oo hadda maal badanba aysan faa'iido lahayn oo noloshu iska gaaban tahay adoo maal tabcadana meel aan ka gaarayno beri cara a ka hoosmanaysa marka waxaa hadda niyadeyni xoogaha dib uga tirmaayo hamigii ahaa inaan maal badan sameyno taas laajligeedna ee noqotay inaan in yaro nagu filan aan raadsano iyo camalkeeni aan wanaajino si beri nolosha adduunyo wax micna u lahayn aan u ogaano
noloshaada intaa yareed qof saameyn kugu lahaa ma jira
haa waa nolosheen intaa yareen saameyn waa waa- way jirtaa sida dhalinyartii xaafadda dhalinyaraa saxaab aheen oo qaas ahaa oo maxaa qaarkood ay dhinteen qaarkoodna ay- weliba qof asxaab dhow ah aheenoo markaa oo si fiican iskula socday asxaab aheenoo haddana maxaa la dhahaa xaaladii oo alle oofsatay marka xaaladahaas saameyn noocaasa way jiraan Mhm.
intaa waxbarashada aa ku guda jirtay yaraantaada ilaa iyo haatan eh, ka waran eh, helidda dhanka agabka iyo waxbarashada yaa kaa caawinaya
Een, wallaahi eh, taasna waa su-aal muhiim ah horta een, waalidka kheyr allah siiyo een, hooyadaya aan isoo gaarsiisay ilaa iyo heer jaamacadeed maanta inaan gaaro Een, iyadaa iusoo barbaarisay iyadaa iisoo dhabal adeegtay iyadaa iskuulka igeysay iga bixisay iyadoona cidna garab ku siinaynin oo haddana xaaladuhu qoysaska yani dhibaato iska jireenoo haddana wa- labada waalid aysan garba sineen oo aniga markaas labadeed- labadeeda waalid aan wada haysanin oo hooyo un aan la noolaa haddana hooyaa heerka isoo gaarsiisay iyadaa agab kasta oo iskuul loo baahdo garab igu siisay inaan heerkan kusoo gaaro ma jiraan caqabado kusoo wajahay yaraantaada wallaahi een, alxamdu hadda caqabad badan oo aan sheeganayo ma jiraan laakiin caqabada yaryar oo iska dhalinyarnimo oo xaalado yaryar oo xaaladaha nolosha way iska jireen laakiin alxamdu wax badan oo saasa ma jiraan xusuustaada caruurnimo maxaad nooga sheegi kartaa ciyaarihii markaa yareed aad ciyaari jirteen Een, wallaahi xusuus aada u weynay ahayd anaga xilligeenii een, maadaama casrigaa hadda jira aysan jirin kubaddan sidaan hadda loo daawanahay dhallinyarnimada in waxaan aan la aqoonin anaga xilligeenii waxaa jirtay xusuuso ah inaan een, intaan sigsaan wax ku aruursano aan ku ciyaarno kubad ahaan ugu ciyaarno Een, baashaan laleeyahay dhagax camal u samaysano qoonta laleeyahay ama liinta inaan kubad ahaan u ciyaarno inaan isbartiibada aadno kusoo ororodno in markaa waxaa jiray een, xaaf la- wax laleeyahay oo isbartiibada geeskeeda oo biyo yaroo meel ku hoora inaan inta tagno kusoo ciyaarno oon iskaga soo dheedheelino oon u aragno fursad baasha allaan u aragno caqabada noocaasaan soo marnay waxaa jiray eh, orodadoo kale inaan orod ciyaarno oo maxaa laha inta tartanna loo qabto safna la geliyo aan orodno waxaa jiray kabta aan wadano oo hadda lugta aan gashano inaan inta soo qabsano een, meel intaan wax dhigano ama bateri ama geed inaan surano oon aan leeshno oo markaas laastig yar inta soo aruursano ninba laastigiisa keensado laastig lagu kala qaato waxaa kaloo jira ciyaare ah laadhuuga inaan inta isugu imaano laadhuuga eh, maxaa laa meesha ku dhedheelno oon isku- isku foodeeno ama isku baashaalino waxyaala noocaasa waxaa jiri jira ciyaare la dhihi jiray katime katime iyadana oo taabasho qofka inaad soo taabato eh waxaa jiri jirtay een, wax lali- wax la yidhaaho bujis ama doocis yacni qofba sida luqada u yaqaano mara inta wax lagu aruuriyo ee, qofku ku dhaco qofki ka agdhaho hadduu qabsado qofka kale uu ku dhufanayo marka ciyaaro badanaa soo marnay
waayahay eh, waayo aragnimadaada yaraantaada waxaa jiro qofku waxyaaba badan soo mara sida layaab murugo iyo sidoo kale waxyaaba farxad geliya intaas maxaa nooga sheegi kartaa wallaahi een, layaab iyo murugo iyo farxad intaba markii la yidhaaho een, horta waxaa farxad noo aheydba een, aniga ahaanteyda markii een, oon heerkii waxbarasho aan bilaabay oo waxbarashadii aan dhameeyey farxada iyo aheyd oo qaas ah layaab waxaa igu ahaa een, xilligeenii waxaan soo marnay aniga markaa yaraa magaaladan aan ku noolnay dhowr maamulee soo martay Een, maamuladaas jiray ee, xilli xitaa waxaa jirta ethoobiyan ee meeshaan soo dhex maraysay macnaha waxaa layaab igu ahaa xabadda iyo qoriga iyo askariga maanta hadda bulshadii waxay fahamtay askariga wuxuu yahay way isku milmeen bulshadii iyo askarigii iyo way isku milmeen xilligaas qofka askariga marka la arko cabsi badanaa jiri jirtay qorigaas iyo xabaddaas aan ka naxno ka shoogno ilan waa wax dhallinyarnimadii ee, ee, layaab ku ah waaye ha marka hadda way la qabsadeen bulshadii caadi iskala qabsadeen qoryihii hadda dumarkii waxba kama cabsadaan iyagaa weridaayaba laakiin markii hore qofka askarigaa qori wata markii la arko isha la saaro waa laga cariri jiray marka waxyaalahaas iyagana layaab nagu aha ha waxyaalaha igu farxadda badnaa oo aan sheegi karo oo dhallinyarnimada aan soo maray Een, dhalinyarmada markaa soo maray waxyaala igu farxadda badnaa waxaa kamid a iyadana dugsiga qur-aanka marka layga bixinayay Ee, dugsiga qur-aanka markaa bilaabaysid ee, adoo aada u yaraa bilaabay laakiin adoo xoogaha soo soo food baxaya ee, dugsigiina kuu socdo waxaa adkeed dugsiga in si sahal inta looga baxo ee, layska baxo dugsiga ee, bis waa tira adiga jooska ma leheen dugsiga waa joojinaana ma dhihi kartid Een, meel uu ku go-aayana ma jiro haddaad dhammayso qur-aankii waa sii naqti mine waa un iskiiga dhex jire Ma- marka waxaa jooska iskale waalidka ku dhaho heer kale waxbarasha u bedelana uu macalinka dhaho wixii laga rabo macalinka markaas adee qaalin noqoto uu lagaa bixiyo laakiin adi jooska waktiga lagaa bixinayo ma dowran karin marka waxaa farxad aheyd in dugsiga markaas layidhaahay iskuulaa kugeey dugsigii waa kaa saaray aa farxad nooed maadaama damaashaadka dhallinyarnimada aan aada u xiiseynayni taasaa farxad weyn nooed xilligeen dhallinyarnimada jaceylka see isku tihiin wallaahi iyadana waa wax aada u muhiimsan jaceylku waa waa soo aragnay waa soo marnay dhalinyarnimadeeni waa anagoonan shukaansi iyo haasaabo iyo aaladan casriga aysan jirin aan soo marnay oo xaalado badan kusoo marnay ilaa hadda oo aan ahay reer aan leeyahay oo aad ulyani lastiga aan ka miro dhaliyay noloshu meesha ay ugu dambeysay marka jaceylku waa wax jiro oo maxaa lahaa caqabado badan aan kusoo marno waay yarantaada oo qof degan waa ahayd mase qof waxay ahayd oo aan deganeyn maasha allah su-aal fiican waaye walahi yaraanteed waxaa ah qof iska bulsho badan dhalinyarta ku dhex jira isboortiga haddee noqoto meelaha sheekada haddee noqoto yacni wax kasta oo bulshada ay ku milanto ku dhex jira ahaa oo xoogaa iska furfuran oo bulshada la dhaqmi kara saasaa ahaa xagga ciyaaraha saas ku tihiin maasha allah kubadda cagta aadaan u xiiseeyaa haddana waa ciyaaraa daawashadeeda iyo haddee noqoto haddee noqoto ciyaaristeeda intaba aada aada ugu dhex jiraa oo aada isugu fiicnaan sportiga xagga premier league waxaa taageeraa mancity xagga la liigahana waxaan ka taageeraa barcelona
ugu dambeyn maxaa kula tala lahayd jiilka soo koraya ee aada ku da-da yar wallaahi talo hade talo oo yani maanta in la sameynaya aan u maleynayo ilama ahan oo noloshu sideeda way sii bedeleysaa marba casriay sii naqanaysaa laakiin qofka dhalinyarada waxaa mar walba kula talin lahaa fursadiisa dhalinyarnimada inuu ka faa-ideysto qof wax ku barta diiniyan iyo maadiyanba inuu ahaado muhiimadda ugu weyn waa intaas sababtaa nolosha waktigeena hore anaga waxaan casrigaa ma haysanin moobeeladan aan ku mashquuleyna ma haysanin dhaladan iyo waxaan aan daawanayna way iska yareed oo yacni qofka nolol kale inuu ku mashquulo way iska wax yaray ahayd yacni inuu waxbarashadiisa gurigiisa ciyaar yaro meelaha kusoo ciyaaro soo hor ordo habeenka waqti hore la siixiya ahayn hadda waxaa arkaya cunug yaroo saddex jira afar jira moobeel yar iska haysto shaashad daawanaya gurigiisa iska jiifo dhala fiirsanayo filin loo shidaha iska arkaysaa qalbigiisii waxay markaa dib u madoobeynaysaa inuu wax fahmo oo wax xifdiyo aada u adkaanayso marka waxaan rajeynaynaa dhalinyarada hadda soo koraysa inay maadiga iyo diinigaba ka faa'iidaystaan si beri dad wax tara oo wax soo kordhiya ay u noqdaan
guud ahaan intaasaynu kusoo afeerinaa barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti uu ku ahaa daahir cismaan xasan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada tani jowhar ee caasimadda hirshabeelle intaynu barnaamijkan kiisa xigaa ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli qofba waayihiisaa ilayn meel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku warramay weli
maye maye iwad sheeka